asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenni murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waxaana xubinteennii aan sida joogtada ah ugu qaybsan jirnay halkan reediyowga dhexdiisa waana xubintii aan sida hoose iyo sida dadban iyo sida kore iyo sida saxda aba u wadaagi jirnay innaga oo qaybo fara badan oo kala duwan ka soo saarayna waa xubintaas iyada ah midda aynu halkan ku wadaagayna maantana haddii eebeed maayo tan maantana waxay ku saabsan tahay dhegaystayaal sidaad maqasheenba halyeyga cajiibka ahaa ee farsamooyinka badnaa ama maaragtay yaqaanay habka wax loo jiro ee soomaalida oon jiritaanka aqoonin iyo maaragtay ismadalooqinta isagu yaqaanay jiritaanka iyo matalaada cajiibka ah iyo hadallada maaragtay majaljilada ahee maaragtay aan weligood duugoobaynin yaqaanay waa kee waa cigaal shiidaad oo aynu isla garanayno cigaal shiidaad ayaa waxaa la yidhi sheekooyinkii uu jilay waxaa ka mid ahaa midii deylo deylada lafteeda dhowr nooc bay ahayd laakiin middan waa tii gorodda oo marka gorod lagu leeyahay ida gorod madow haddii lagu dhaho waa ido wada madax madow wey gorod baa la dhahaa intaa qoorta hore ah hadday mar madow yihiin waa gorod baa la dhahaa ama madax madow baa la dhahaa dadyow fara badan baana isku xayisiiyo inta madax madow iyo magaca ree hebel baa isla egna waa jirtay haddii ilaahay idmahayo marka cigaal shiidaad arif aad u fara badan oo ida ah ayuu la joogay idahaasu waxaan ido barwaaqa joogo oo showsay rirmo iyo bacbacley iyo yumaarug iyo alaabe ilaahay iyo cagaar iyo say saa wax ugu jafaayeen dhergey hadday dhergeen goor casarkii ah oo cigaalo la joogo waana ido dhowr boqoloo neefa ayay nooc milal jeeraaro ayay sameeno koox isku dayeen waa jeeraareeyeen markay jeeraareeyeen ayaa idihii waaweynaa ama idihii oo dhan waxaa ku dhacay shaki ah in uu maaragtay meelaha waraabe ama baasha biixi afdheera ama dawaco ay madaxa ka soo gundhisay oo ama dhurwaa soo weerarayoo idaha bahal ku dhex jiro ayaa show iduhu dareemeen kolkaasaa bahal didma ah jaanta la goosta haddii idihii ay jaanta goosteen cigaalla uu dhinaciisa idaha kala joogay isna aayar buu jaanta goostay waa dhex ortay idihii ayuu dhex ortay weliba waa ka dheereeyey u ka hormaray isagii idihii isla didahaya ayaa niman kooxaoo meel fadhiya yay soo dulmareen oo u soo galeen waa la isla jeeday markaasaa war cigaala war cigaala warba sugay warba sugay war maxaad ka cararaysaa baa lii moogta isaga idihiina waa laysla dido waa la wada cararay nimankii laysla soo jeedaa weydiinhayo cigaalow maxaad ka cararaysaa baa layidhi moogta markaasuu yidhi maanugu saali ahaa sidii wax kale looga sugayey ayuu warkiiba soo koobay oo wuxuu ka dhigay mid maaragtay aan dhinac loo dhaafo lahayn ee in lagu qoslo keli ah ay ka bannaan tahay ama waddada keliya ka furani ay tahay qosol markaasuu wuxuu yidhi intaasoo madax madow waxay ka soo carartay baan anna ka cararuy intaasoo madax madow waxay ka didtay baan anna ka diduyo saasaan u soo cararay laakiin hadda wax gooni oon arkay ma jiro jaantaabaa la goostay ma hadal baa ka dembeeyey hadal miyaa ka dembeeyey walow waayahan dambe aad mooddo dadkiiba inay hadalkii cigaal matalhayaano waxa dadku samaynhayaan baan samaynhayaa ay iska soo baxdayba oo maaniga keligay baa ceebaysan dadkao dhan baa sameeye iyo maxaa aniga iga rabtaa dadkao dhan baa sida lahaa ama dadkao dhan baa sida eh ama ay halkaa marayso oo musuq maasuq haddaad dhahdo xitaa nin aad dhahda hebelow musuq maasuqa maadaysta uu ku dhihi ma keligeybaa dadkao dhan baa musuq maasuqa isticmaale oo sidii cigaal ay noqotay haddana cigaal horay ayuu u yidhi intaasoo madax madow waxay ka soo carartay ayaan ka cararayaa oo hadalkaas laga qoray mahmaahda maanta aan kusoo qaadanayna xubinteenna murtada maanta idamka iibe waxaa la yidhi kalaroon run iyo been kalaroon run iyo been